fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com ciid wanaagsan dhammaantiinba waa fiidnimo axada lix iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun afar iyo labaatanka idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaad wararka ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya oo wararka v o a waxaa ka mid ah magaalooyinka soomaalida geeska afrika oo si nabad ah looga dabaaldegay ciidda adxa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna turkiga ku sugan ayaa fariin u soo diray soomaalida ugu baaqay in la iscafiyo in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay ciidal adxa waxaana ku jirtaa gabadh etoobiyaan ah oo ku luqaynaysa heesaha soomaaliga
kalgacaylilynigamaasuule naftaydan samir idhahda sariyahoos sariyahoos waxugu sheegaa markaan taladayda siyo iyadoo anigu saluugin kaasiistay bay igu tidhaahaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida milatariga israa'iil ayaa axadda maanta ah ku dhawaaqay in saacado kooban ay joojinayaan dagaalka ka socda koonfurta khaza si loo soo geliyo gargaar bini'aadantinimo oo xayiran kaasi oo loogu talagalay falastiiniyiinta arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo falastiiniyiinta ku nool marinka khaza ay la tacaalayaan dhibaatooyinka bini'aadannimo ee ka dhashay dagaalka oo hadda galay bishii sagaalaad hakintan kooban ee ay ku dhawaaqeen milatariga israa'iil ayaa khusaysa waddo ilaa labayo toban kilomitir ah oo marta aagga rafax arrintan ayaa ka duwan xabad joojin dhammaystiran oo ka hirgasha dhulka go'doonsan oo ay raadinayeen beesha caalamka oo ay ku jiraan xulafada ugu weyn israa'iil ee maraykanka haddii ay taasi hirgasho joojintan xadidan ee dagaalka ayaa gacan ka geysan karta in wax laga qabto qaar ka mid ah baahiyaha baaxadda leh ee falastiiniyiinta oo sii kordhayey toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib duulaankii israa'iil ay ku qaadeen rafax ciidanka israa'iil ayaa sheegay in hakadku uu bilaaban doono siddeedda subaxnimo uuna socon doono ilaa toddobada fiidnimo ee wakhtiga maxalliga ah waxayna sheegeen in hakintan xadidan ay socon doonto ilaa iyo amar dambe taliska dhexe ee ciidanka badda maraykanka ayaa axadda maanta ah sheegay in ay soo badbaadiyeen shaqaalihii la socday markab weyn oo lagu magacaabo m v tutor ee uu sitaa calanka dalka liberia lagana leeyahay dalka gariiga kaasi oo ay labayo tobankii juun badda cas ay ku weerareen kooxda xoutiyiinta ee xulafada la ah iiraan badmaaxayaal la socda marka dagaalka ee dwight eisenhower ayaa sabtidii shaqaalaha raalihada dhegeystayaal kusoo daabulay diyaarad sida uu talisku sheegay bayaan uu soo saaray iyagoo intaasi ku daray in hal badmaaxo rayid ah la la'yahay weerarkan oo ka dhacay meel u dhow dekedda xudayda ee dalka yemen ayaa sababay in ay biyo xoogan iyo burbur uu gaaro qaybta motoorka ayna taasi keentay in markabka tuuter uu dhaqaaqi waayo sabtidii hay-adda howlgalka badaha ee boqortooyada britain ayaa sheegtay in shaqaalihii markabka la daadgureeyey islamarkaana markabka uu hadda keligii sabaynayo badacas ciidamada sida gaarka u tababaran ee ruushka ayaa sii daayay laba ka mid a ilaalada xabsiyada dalkaasi waxayna u toogasho ku dileen lix maxbuus oo lala xidhiidhinayo kooxda daacish kuwaasi oo hadda maanta ah labada waardiye ku afduubay xabsi ku yaal magaalada rostof ee koonfurta ruushka sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in raggan qaarkood lagu helay dembiyo argagaxisanimo waxaana lagu eedeeyey in ay la xiriir la leeyihiin kooxda daacish oo sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu hobtay oo bishii maarch lagu qaaday hoolka uu bandhig ka socday oo ku yaala magaalada moscow lixdan nin ee afduubka geysatay oo mid ka mid ah uu madaxa kusoo xirtay calanka daacish ayaa jebiyey daaqadaha iyaga oo dhowr dabaq kor ugu soo fuulay xarig ay wateen ka hor inta aanay waardiyayaasha ku afduuban mindi iyo agab kale oo ay siteen muuqaal uu lug baahiyey barta telegramka ee loo yaqaano nabo ayaa muujinaya in mid ka mid ah ragga uu tooray watay iyada oo ay kala xaajoonayaan mas-uuliyiinta in la siiyo marin ay uga baxaan xabsiga intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad uu ka soo duubay dalka turkiga waxa uu dadka soomaalida ugu baaqay in la iscafiyo isagoo sidoo kalena dhallinyarada ku jirta al-shabaab kula taliyey in ay kooxdaasi ka soo baxaan si loo cafiyo warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyn shacabka u rajeeyey in ciidanteeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allaha nugu gaarsiiye ayaan leeyahay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aad u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culeysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allaha siiyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay in munaasabadda ciidda awgeed ay iscafiyaan ummadda soomaaliyeed waxaana uu dhanka kale soo jeediyey in la caawiyo dadka saboolka ah waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediyo oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aada iyo aada muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in la iscafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka saman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadneh waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo wax haystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaan cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah madaxweynaha ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wakhtigii al-shabaab waxaana uu dhallinyarada ururkaasi ku jirta kula teliyey inay ka soo baxaan si cafis loogu fidiyo gabalka khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jira ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaana u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan waxaan leeyahay dhallinyaro soo laabta dadka soomaaliyeed dhammaan hala dhiirigeliyan dhallinyaradaas inay soo laabtaan ha loo caqli celiyo waalidiinta waxaan leeyahay dhallinyarada cabsida la geliyey oo haddaad noqotaan qoortaa laidinka jarayaa layidhi hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii ay galaan oo dagaal lagu jibiya dagaal ninka gale waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqday yiraahdo anigu waa soo noqday dembigiisana waa la cafinaya ummadda hadduu cafis weydiisto dowladduna nolol inuu helo way ka shaqaynaysaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah magaalada hargeysa halkaasi oo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu salaada ciidda kala qayb galay dadweyne fara badan madaxweyne biixi ayaa muslimiinta alle uga baryey inuu sharaftoodii dib u soo celiyo warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eeda khadar maxamed cakulle guud ahaanba waxaa saaka si weyn looga oogay magaalooyinka tuulooyinka tukashada salaada ciidul adxada taasi oo qaybaha bulshada ee kala duwani ay diyaargarowgeedu ka muuqanayay maalmihii ugu dambeeyey magaalada hargeysa waxaa lagu tukaday masaajidada waaweyn ee magaalada garoommada kubadda cagta ee magaalada hargeysa barxadaha bannaan iyo goobaha kale ee ay suurtagal ahayd in bulshadu ay isugu timaado iyadoo madaxda kala duwan ee somalilan qaybaheeda kala gedisanina ay kala qayb galeen oogidda salaada ciid al adxa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay tukashada salaada ciidda base jaamaca weyn ee magaalada hargeysa oo ay ku tukanayeen dadweyne aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa ku nool magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan ayaa ereye duco iyo waane isugu jira u jeediyey dadka halkaasi ku tukanayey
hambaliyo ilaahay nagu sima ciidi adxa innagoo nabada dalkeennoo nabada oo karaamo iyo sharaf leh ilaahay baynu uga mahadnaqaynaa ummaduna way isku hambalyeynaysaa wixii islaamana waan hambalyeynayna ciidan adxada ajarkeeda iyo wanaaggeeda sanaheedana alla hayna siiyo ummadda soomaaliyeed islaamkay ka mid tahay dhibaatooyinkay la wadaagtaa meel joogtaba iyo inaguba marka inaynu ilaahay u barina islaamka inuu sharaftii iyo karaamadii iyo haybaddii uu lahaa jira ku soo celiyey
geesta kale culimmada waaweyn ee somalilan oo kala qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan tukashada salaada ciiduladxada ee magaalada hargeysa si weyn looga oogay maanta waxaa culimmadaasi hadalladii ay jeedinayeen kuwa aynu ka xusi karna ka mid a sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun oo ka mid a culimmada waaweyn waxaana uu isdul taagay macnaha ay leedahay iyo ujeeddada laga leeyahay dabaaldegga iyo farxadda ciidda ee loogu talagalay ciiddu maaha ilaaha in la caasiyo in la tunto iyo in ilaaha in la caasiyo maaha carruurtaa loo jideeyo dadka masaakiinta inay boodboodaan laakiin dadka waaweyn waxaa saarani wuxuu yahay maalinta tan inay ilaahay subxaana wa tacaala u tawxiidsadaan oo aad iyo aad subxaana wa tacaala u weyneeyaan shayga labaad ee maalintan ay caanka ku tahay waxa weeyaan in la muujiyo midnimada ummadda muslimka ah maalinta jimcaha waxaa la yidhi xaafad kastaaba masaajidkooda ha ku tukan ama meel ha isugu timaado laakiin maalinta ciidku waa maalin la yidhi ummadoo dhami muslimka ahi meel ay isugu yimaadaan qaybi xajkay joogtaa iyagoo af walba ku hadlaya oo midab walba leh oo nooc kasta isugu jira madow iyo caddaan iyo indhayar iyo gaagaab iyo kuwo dhaadheerba iyagoo leh ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u tawxiidsanaya waxaynu isugu imanaynaa inaynu muujinno midnimada ummadda islaamka ah inkasta oo ay jiraan duruufo dhaqandhaqaale oo haysta bulshada somalilan inteeda badan haddana waxaa si weyn saaka u muuqanayay oo indhahaagu u qabanayaan in ay dadku adxaysanayeen in badan oo ka mid islamarkaana guryaha ayo meelo badan oo ka mida magaalada aad ku arkaysid iyada oo lagu qalayo adhiga ama wanka ciidda adxa qiimaha adhiga lagu kala iibsanaya maalmihii ugu dambeeyey ayaa sayladaha waaweyn ee magaalooyinka burco iyo hargeysaba si weyn kor ugu kacay iyadoo saaka magaalada hargeysa qiimaha adhigu u marayey boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddon dollar neefka ugu sarreeya qiimihiisu iyadoo kuwa ugu hooseeyana shan iyo toddobaatan ilaa siddeetan laygu sheegay khadar maxamed cakule v o w hargeysa
dhinaca kalena jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar gelle ayaa maanta dadweynaha kala qayb galay salaadii ciidul adxa isagoo salaada kadibna qasriga madaxtooyada ku qabtay xaflad loogu talagalay ciidda carafo warbixintan waxaa jabuuti ka soo daray wariyaha v o eda ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa saaka si xoog leh ugu dareeray tukashada salaada ciidda iyadoo dadku ay ku labisnaayeen dhar qurux badan farxadduna ay si weyn uga muuqatay wejiyadooda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa dadka kula tukaday goob ka mid a goobaha badan ee loo qoondeeyey in lagu oogo salaada ciidaladxa kadib qaybo badan oo ka mida dadweynaha jabuuti ayaa ku kulmay xafladda xuska munaasibadda ciidal adxa ee lagu qabtay guriga madaxtooyada jabuuti qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa iga waramay dareenkooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu zaare xasan cusmaan maasha allah ciiddu si fiican baa u dhacday waanu ciidnay si fiican baanu ciidnay salaadii waan tegnay waan ka soo baxnay ummadda waxaan ka leeyahay ciid mubaarak ciiddaa ciiddeeda barwaaqiya bashbash ilaahay nagu gaarsiiyo masaakiinta falastiinna ilaahay u gargaaro dhibaatada ilaahay ka dulqaado ilaahay farasha u bixiyo ummaddana waxaan leeyahay ciid mubaarak deeq axmed cabdisiyaad wallaahi jawigeeg waa jawi macaan ciiddu si raacalana noo samartay farxadana waa ugu raaxaysan farxaddayda lamaba soo koobi karayo saan faraxsannahay ilaahin baa og ummadda islaamkana dhammaan waan wala ducaynaa wixii caafimaad qabana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo wixii cudurnana ilaahay cudurkaa ka qaado dhammaantoodna waxaan ku leeyahay ciid mubaarak rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti cid wanaagsan halkaa wgidhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a sidoo kale soomaalida gobolada dowlad deegaanka dalka etoobiya ayaa iyaguna maanta si weyn u xusay maalinta ciid alcarafa haddaba wariyaha v o e da ee jigjiga maxamed gata ayaa warbixintan ku eegaya sida looga ciiday dareenka dadka
waxaa saaka subaxnimadii hore isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga oo ah goobta lagu tukada ciidda kumanaan kun oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku dhaqan caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga si ay markaasi u ogaan munaasaradda ciidda waxaana bulshada ka muuqatay wejiyadooda farxad iyagoo isugu hambalyeynayey farxadda munaasabadda ciidda ciid mubaarak kadib waxaa halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee loogu talagalay salaada ciidda intaasi kadib waxaana mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada waxaayna ku jawaabeen sida tan ciid mubaarig aad iyo aad ugu fiicanna maasha allah barwaaqo deelkana ku ciidnay ciid mubaarig dalkan waxaan leenahay ciid warada ummaddeena hor soomaaliyeed oo dhan ciid mubaarig allah inoo barakeeyo ciidan ciideeda lamid ciid kharq allah inooga dhigo ehelkaaga dibadaha ama dalka gudihiisa joogada hambaliya salaam u dirayso hambaliyo hambaliyo dhammaan dadka iyagoo dhan
wax gaar si gaara ugu dirayso hooyada iyo aabbaha hooyada iyo walaalaha iyo dhammaanta dadkayga dhan u dirayaa marka khayr laha siiyo ciid mubaarig ciidan soo laaban haddoo kala maqanahay aad iyo aad magacaygu waa maxamed cabdulahi marshaye maanta ciiddu maasha allah waa ciidda ugu weyneeda ee muslimka aad iyo aad baa looga ciday guud ahaan geyga soomaaliyeed iyo ummadda caalamka o dhan waxaan aad iyo aad halkan oga salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka soomaalida dadka ku nool ciid aad u wanaagsan oo ummaddu maxaan ku dhahdaa iscafis iyo naxariis inay sula timaada ay tahay weeyaan marka maasha allah aad baa maanta jigjiya looga ciiday magacayga maxamed axmed baa la yidhaahdaa maansha allah ciid ciidulaadxada ciid mubaarig ayaan leehay maansha allah ciid fiican bay ahayd si fiican ayay u dhacday ciid farxadeed weeyaan ciidani waa ciiddii islaamka oo dhan insha allah xajka dadka tegana allaha ka aqbalo annagana salaadda allah naga aqbalo ani waxaa la yidhaha makhtal cabdi xuseen waxaan salaamayaa ciiddu aad si maasha allah maasha allah lama soo koobi karo nabadgelyana way ku dhammaatay aadna waa loo fiican yahay waxaana salaamayaa ehelo badan baan salaamayaa caruurtayda oo maraykanka qaybay joogaan oo ilaa toban iyo saa'ida waan salaamayaa xaasaskaygaan salaamayaa dhammaan iyo carruurtay dhalan iyo eheladoodiina aad baan u salaamayaa
bismillaah anuu cabdulaahi maxamed axmed baan ahay munaasabadda ciidan adxada ciidulmubaarak allaha ka dhigo waxaan salaamahayaa dhammaantii munaasabadda ciidda dadka islaamka mashaariq alard oo maqaaribah meesha kala joogaan baan ku salaamayaa sidoo kale mas-uuliyiintii kala soo qaybgashay bulshada ciidan carrafo islamarkaana halkaasi salaada ciidda kula tukaday waxaa ka mid ahaa kusimaha madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waxa uuna hambalyada munaasabadda ciidda carrafo u diray guud ahaan bulshada muslimiinta ku dhaqan kuwa dalka gaar ahaan kuwa deegaanka waa ciidda ugu muhiimsan ee caqiidada islaamka dadka haysta ay xusaan ciidani ama munaasabadani waa maalin ku suntan isu naxariisi iskaashi iyo iscafis maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada nairobi ayaa iyadana ka mid ahayd maanta meelaha sida weyn ay muslimiintu ugu dabaaldegeen ciidda carafo culimada iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa dadka kala qayb galay salaada ciidda warbixintan waxaa nairobi ka soo diray yaasiin ciise wardheere
salaada ciidda maanta waxa isugu soo baxay kumanaan dad ah oo qaybo kala duwan oo magaalada nairobi ku tukanaya gaar ahaana xaafadda islii oo ushii cirka loo tuura aanay dhulka ku dhacaynin oo dadkii oo dhani halkaasi aad moodda inay isugu yimaadeen fagaaraha weyn ee salaada ciidda lagu oogayo meelo kala duwan ayaa salaada ciidda lagu tukaday balse anigu waxaan ku tukaday deegaanka loo yaqaano burhana state halkaasi oo uu khudbad dheer ka jeediyey sheikh maxamuud shabile oo ka mid a culimmada waaweyn ee islaamka ee dalka kenya waxaana uu si gaara uga hadlay munaasabadda maanta oo kale ay tahay iyo fadliga ay leedahay iyo waxaa la doonayo dadka muslimiinta ahi inay sameeyaan cibaadada aan samaynayno kuwaa ka soo horreeyey waa la soo soomay cibaado badan baa la soo sameeyey iyadana takbiir baan ku bilownay salaadna waa tukannay khayrna waa isu sheegaynaa waxaa ka dambeeyana waa cibaadaad kale udxiyaan gowracaynaa maalmihii uu nabigu ku tilmaamay maalmo dikri ilaah inay tahay ee fadliga badnaana muslimiintii inaga xajidayna ay mino fadhiyaanna waa xigaan waa farxad in ilaahay cibaadadii tobanka beri ina soo dhammeeyo ina soo waafajiyey isagaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo inta dambana khayrka iyo iimaanka iyo camalka saalixa inagu sugo innagana dadaalkeedaa laynaga doonayaayo bakti boqol soon bakti ku afuray inaynaan noqonin cibaadadan soo dadaalay maanta waa ciid intaan dhahna macsiyo iyo dembi inaynaan gelin baa laynaga doonayaa kadibna waxaan mikrofoonka la dhex qaaday dadkii ku tukanayay fagaarahaasi weyn iyagoo markaasi salaamaha ciidda dadka ehelkooda iyo islaamkaba la wadaagaya qof walibana waxa uu ku bilaabaya magaciisa magacay waa sheekh faarax maxamed jeenahaar ciid mubaarak ayaan leeyahay taqabala minkum saalix alacmaal waxaan ummadda soomaaliyeed ilaahay subxana uga baryayaa nabadgelyo amni dowlad wanaagsan walaalnimo waxaan aad iyo aad baaq ugu dirayaa ummadda soomaaliyed dhiigga in la joojiyo dhiigga daadanaya waa dulmi inaan naf baa go'aysa maal baa baaba'aya ummad baa agoomabaysa inaan lagu bixin wakhti iyo garab iyo maal midna magacayga waa yuusuf cumar saleebaan ku nool magaalada nairobi waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka waxaan leeyahay kunlu caamo waantum bikheer waxaan kaloo salaamayaa familkeyga caruurteeda islaanteeda jamiila maxamed xuseen iyo caruurteeda munno faa'iso cabdulaahi burhaan cumar cabdiraxmaan dhammaan kulli waa wada salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer waxaan kaloo salaamayaa hooyaday macaanid xaawa cabdi yuusuf walaashay faadin cumar saleebaan walaashay nuurto cumar saleebaan walaashay saaro cumar saleebaan walaalkay ibraahim cumar saleebaan walaalkay xuseen cumar saleebaan waxaan leeyahay carruurtooda waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan kullu caam magacii waa cabdulaahi ciise nuur waxaan salaama ummadda muslimiinta dhammaan meel kasta ay joogaan waan salaamayaa qabal allah mina maanka maclum saalixan ummadda dhammaanteed ciidda ii dadgeliya nabad iyo caafimaad ilaah nagu gaarsiiyo dhammaan jamacada dhammaantoodna waa salaama labadii waalidna ayagana aadaan u salaama magacayga waa cabdirashiid buu la gooni oo jooga nairobi xaafadda kamakuuja khaasatan xaafadda islii burhaan state dadku way ciideen ciid nabadaysan baa la ciiday
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo nagu tala galnay munaasabadda ciidul adxa waxaa si wada jira usoo diyaariyay islamarkaana idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan cashacuud iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta labaad ee barnaamijkeenna dabaaldegga ciidda barnaamijkeennan waxaa ku jira oo aan caashay u haynaa dhegaystayaasha sheekooyin aad u xiiso badan
aad u xiiso badan soomaalida baryahan dambe kelmadaha ku soo kordha ama luuqadda ku soo korortay waxaa ka mid ah looma dhama aad u xiiso badan markaad leedahay ismaaciilo haddaadan sheegin aadan dhihin caasho ismaaciil hebel iyo hebel aa ku jira haddaadan dhihin de caashay horta maxaa loo dhigaa mar haddaan ku hayo nairobi maxaa lo odhan jiray hargeysa maxaalo jigjiga jabuuti macnaha fanaaniin kala joogto oo welibana intaa keliya maaha haye maxaa dheer qaar af soomaaliga dee fanaaniinteenii sugaanta soomaaliga ku heesi jirtay ha iyo qaar aan u dhalanoo af soomaaliga ku heesaya waa gartay bal haddeer kaba soo qaad inantan oo kale ee codka hiibanoore ku heesaysa maxaad ka odhan lahayd
kalgacaylileyniga suule naftaydan samir idhaahdaa sariyahoos sariyahoos waxugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo anigu saluugin kaasiistay bay igu tidhaahaa inantaasi soomaaliyeed maaha oo beertaydii bayba soo gashay
de waa waxyaabaan kuu qarinaya daandaansi weyna
ya waa ciida waa waa waa xaqulciid baan u siinayaa maanta bal ka warran wiilkana alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiye isagaa ku abaane way haatay maanta si wanaagsan u ciida alla maanta ayaanta suu u qaadayo iyo ciidda wanaagsan oo soomaali maaha soomaali maaha waa gartay isaguna waa etoobiyaan laakiin sidaa luuqadda ugu heesayo ha dee waxaad mooddaa isagii soomaalida ma kala saaraysa cajaa'ib qaybahaas iyo qaybo kale oo la mid a ayaan dhegaystayaasha u hayn caashacuuday adiga waxbaa igu kaa laaban oo qaybta dambe ee barnaamijkan dib kugu soo noqon doona marka horese waxaan u baaqayaa sagal mustafa xasan nuur oo inoo haysa barnaamij aad u xiiso badan oo qaybo ka mid a aan dhegeystayaasha sii maqashiinay sagal mustafe soo dhowow mar kale waxaan leeyahay caasho cuudiye ismaaciil farjarba ciid wanaagsan baan leeyahay waxaan jecelahay inaan idiin soo gudbiyo dhowr fanaan oo iyagu ku kala sugan dhowr goobood oo kala duwan sida jabuuti jigjiga hargeysa iyo nairobi aan ku hormaro magaalada nairobi iyo fanaanka da-da yar cabdirasaaq anshax oo muddooyinkii u dambeeyeyba ku sugnaa halkaasi magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirasaaq kusoo dhawoow barnaamijka ciidda ee v o a markay noqoto waqtiga ciidda xamaasad nooceeya ayay ku lahayd ciiddu walaal sagar horta waa su-aal muhiima horena layma weydiin xamaasada ayay lahayd maalinta ciiddu iyo caruurnimadii walaal horta saddexda saacadood waaga ka hari baa igu noqon jira saddex bilood daaqadan taagnaan jiray iftiin ma jiro waan soo kacaa dharkii baan eegay inay yaalaan mar waan xidhaa waan isku eegaa mar waan carfistaa mar waan ag seexdaa lagama sheekan karo xamaasadii xilligaas caruurnimadii waa hagaag heestee baad jeceshahay iyadoo heesahaagu badwan yihiin oo inaan ka gayoon karin dadkuna ay runtii aada u jecel yihiin heestee baad noo soo qabanaysaa anshaxow oo annaga iyo dhageystayaashu aanu kugula ciidnaa walaal heestaan idin soo qaban lahaa waxa weeye waa heesihii aan ugu talagalay marwadeeda hees ka mid aan idin soo qabanaya calansaar baa laydhaha sidaadii ogtaa ku ilaashanaya sidaad urugiga dhowruta ku eeganaya ku eeganaya aya inaad urugto isyar ciisho axtidhaaho uma rabo edebsaniga oydo oga waa dhibkayga dhibkaago inaad urugto isyar ciisho axtidhaaho uma rabo ayaaniga oydo oga waa dhibkayga dhibkaagu sidaadii ogtaan ku ilaashanaya sida urugiga dhowrta ku eeganaya ku eeganaya inaad urugto isaciisho axtilaaho uma rabo ayaanigu ogu waadukayga dhibkaa
ugu dambeyntii yaad halkani ka salaamaysaa farxadda ciidda daraaddeed walaal waxaan uga faa'iidaysan lahaa horta waaan ka salaami lahaa waalidkayga iyo walaalahay sidoo kale carruurtayda meelo badan kala jooga iyo xaaskayga sidoo kale dhammaan ummadda muslimiinkana waxaan leeyahay ciid mubaarak adiga iyo shaqaalaha idaacaddana dhammaantiin walaal waxaan leeyahay ciid mubaarak sagalay waa hagaag kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq anshax oo ku sugan magaalada nairobi oo isagu barnaamijka ciidda nagala qayb qaadanayay
ومالن عيدو مقعد ويني مدن يوم مرويمبا
aynu ku xigsiino magaalada hargeysa waxaa ku sugan hayruud oo iyadu kasoo jeeda qoomiyadda tigrayga ee dalka itoobiya hayruud waa gabadh tigraya baratay soomaaliga kuna heesta runtiina aada iyo aad ugu cod macaan marka ay ku heesayso hayruud ciid wanaagsan baanu ku leenahay sagaley waan kaa qaaday salaanta walaal waxaana salaamayaa em, asxaabta ku xidhan ama shacabka ku xidhan v o a ga ciid mubaarak baan leeyahay Een, bal soomaaliga halkeed ku baratay wuu adag yahay soomaaligu qaab nooceeyaad u baratay waa su-aal iigu soo noqnoqdayn badan Em, af soomaaligii gurigii hooyaday baan kala imi hooyaday baa i bartay because hooyaday waa soomaali marka ay- hooyaday baa i korisay marka halkaasaan kala imi af soomaaligu wuu- yacni uu adag yahay qofkaan aanan garanayn laakiin aniga iguma adkaa because madaawa aan ku hadlo aan laygu koriyey marka walaahi iguma adka hooyo macaan halkan aan ka salaamayaa hooyo ciid mubaarak baan leeyahay hooyo faadimo saara Eh, ciid mubaarak baan ku leeyahay hooyo markaa de hooyadaa markay ku koriso waa the same baad la noqonaysaa soomaalida kale madaabad ku hadlayso marka ay noqoto een, dhanka ciidda hayruuday sidee baa loo xusaa een, dalka etoobiya iyo een, labada ciidood sidee loo kala xusaa iyo markay noqoto dhanka soomaalida walaahi sagal walaal ciidu labada ciidba somalilan iyo een, maxaan dhahdaye etoobiyaba waa the same walaahi Eh, etoobiyana aroortaa la tagaa oo salaadaa la dukadaa ciidda de si weyn baa loo xusaa somalilandna saasoo kale si weyn baa loo xusaa salaada marka laga soo baxo waa la xusaa si weyn baa loo xusaa ciidda ugu dambeyntii heestee baad jeceshahay annaga iyo dhageystayaasha inaanu kugula ciidno bal wax naga maqashii codkaagii macaana inta badan waan ku- waxaan ku badanahay heesihii hore la qaaday inaan kaman kusoo qaado marka heesta hibanuura aan ku bal aan ku yar eh, eh, kalgacaylileyniga masuule naftaydan samir idhaahda sariyahoos sariyahoos waxugu sheegaa kalgacaylileyniga masuule naftaydan samir idhaahda sariyahoos sariyahoos waxugu sheegaa markaan taladayda siiyo iyadoo anigu saluugin kaasiistay bay igu tidhaahaa masiibada asagale mise mise intaasa yaa ku joojiya
kalgacaylileyniga masuule naftaydan samiridhaada sariyahoos sariyahoos waxugu sheegaa kolkaan taladayda siiyo iyadoo anigu saluugin kaasiistay bay igu tidhaa anigoon anigoon moogayba saacada iga salalisaayo anigu waxba ma samayne sababta adiga dhahaaye sisaaka
walaalku salaamaya asagaley ciid mubaarak mar labaad iyo mar saddexaadba wahgaag taasi waxay ahayd hayruut oo iyadu kasoo jeeda qoomiyadda tigrayga ee dalka etoobiya kuna sugan magaalada hargeysa hayruut sida aada wada maqlaysaan codkeeda macaan waxaay ku haystaa heesaha soomaaliga ee kala duwan iyadoo imikana muddooyinkii ugu dambeeyeyna dhanka qaaciga ay u badnayd mar haddaynu hayruut soo qabanay bal aynu xaggaa iyo jigjiga aynu jaleecno iyo makanambereda oo isaguna kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ee dalka etoobiya markaad khadkaba soo gasho haddaan kugu bilaabo alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiye isagaa ku abaane way haatay maanta si wanaagsan u
ciidmakanan ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay maxaad is leedahay way ku kala duwan yihiin ciidaha wadanka etoobiya iyo ciidaha soomaalidu sida ay u ciidaan sagaley waad mahadsan tahay waxaana leeyahay horta ciid mubaarak dhammaantii guleedaba ciid mubaarak baan leeyahay xaggeena ciiduhu labada ciidoodba dee isku si un baan u ciidnaaho ciid walboo timaado ani malaha taa muslimkan ugu badanaho kaasun baan ciid moodaaoo la ciida maadaaman soomaali soomaali la koro intaa ku leekaaday af soomaaligu wuu adag yahay mukananow sideebaad ku baratay bal mid ka mida mahmaahyada soomaalida wax nooga sheeg horta sagaley labada af cid walba meeshuu ku koron buu u ekaadaaba la yidhaahdaa xaggeyga horta ani adeeg iguma ahayn laakiin dad badan oo waa adeeg yidhaahdaa jira laakiin af soomaaliga isaga laftarkiisa aqaniya dad dhex gasho kama dhex bixi kartid anaa soomaali la kor madaamaan ah ilaa haddaba de soomaali la kor soomaali soomaalin baan sira ciddeenna waxay yidhahdaa ninkan uu naga soomaaliyoobe bay yidhahdaa horta maamaahda waxaan ugu jeclay adoona filan ka fiirso af xabashi waa afkii afkaygii koobaad wey ti af soomaaligana waa afkaygii labaad oo aan ku koray intaa ku leekaaday waa aniga seen bay yihiin aniga
runtii heese tiro badan ayaad qaaday bal mid ka mid ah heesahaagii hore noogu luuqee maxayse tahay heesta aada noogu bilaabayso barnaamijka ciidda ee aan kugula ciidayna heestan waa heestaan jecelahay heestan ni qaadi rabo weli maa soo saarin v ad ayay kow noqon doontaa waa goori ayaan guura habeen danta guud ayaan ugu claynayaa gacaloyada garabiyahe haygoyn inay soo gurmuul kalibaan guyla galgalanayaa waan garwaaqsado gaangaanbi guri waa haween gaangaanbi guri waa haween sagaleed gooriyo ayaan guura habeen danta guud ayaan u guclaynayaa gacalooyada garabiyahe ay goyn inay soo gurmo libaango ila galgalanaya waan garwaaqsado gaangaanbiye guri waa haween gaangaanbiye guri waa haween geeniban gurmad ugu jira wisahanku ganamba way gubo gacano idarta waan goohayaa kama gaabino kuma gees marine geygeenni bangurmadugu jira wisahanku ganamba way gubo gacano idarta waan goohayaa kalibaango ila galgalanaya waxaan nii luqeynaa heestii ugu horreysay af soomaaliga lii dhiibay aan qaaday wejay waa gallad baa la yidhaahdaa waa heestan ku caanbaxay bay ahayd aada loo jeclaa haddaan gacaladayda ay jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kugu gud furo kaa goobtay dumar adana gaawihiyo dhiilahagigimaho gaxdiisa maal gaxdiisa maal goorku hay noo hagaage gacmo furan galladilaa annaaroos galne ubax ku duun ubaxa ubaxa ubaxa iga guduun madaxigii rasuulkiyo aad madad ku qaadin maanta cadaniyo aynu maawareer iskumayno maanta cadaniyo aynu maawareer iskumayno marmushaar
waa hagaag dhegaystayaal kullu caam waantu bikhayr ciid wanaagsan ayaan id leenahay mar kale diyaaraddu jigjigay nagala kacaysaayo ma jabuuti baa jacaylkaygu yaalayay dhanka iyo jamhuuriyadda jabuuti aynu ka degno maxamed alta waad wada garanaysaan oo ku caana saxifoonka in badanna aad wada maqli jirteen ruwaayadahana aad ku daawan jirteen isagoo sidaas u laba rogaya haddana isku bedelay ahna ahna iyo dhanka iyo fanka baryahan dambe dhaska ka tumeeyey weliba heesaha dhanka soodaanta ee uu qaado maxamed wardi iyo heese kale fara badan oo kuwii hore ah kusoo dhawow v o w ciid wanaagsan ayaan ku leenahay maxamed alta jabuuti sidee ayaa looga ciiday walaal sagalee waan dhowahay waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ciidul caafiya ciidulbaraka kullu caam waantum bikhayr ee horta ciida jamhuuriyadda jabuuti waxaa looga ciiday si fiican oo wanaagsan oo weliba aan inaba caadi ahayn maasha allah alxamdu lilaah waxaan ku leeyahay ciid mubaarak ee adiga iyo shaqaalaha v o eeda dhammaan waa idin salaamayaa haddaan xusuusto ciidihii markaan yaraa dee waxa weeyaan yaraantii dee waxaan waan u haliili jirnay habeennimada marka aan saaxanno waaga intuuna beryin waxaan is oran jirnay ilaahayo waaga muu beriyo hore muu beriyo oo dee degdeg waaga markaa farxad aada u weyn baan dareemi jiray marka hadda ee waan weynaado dee caruurta farxadda dareenta caruurtayda maxay ku kala duwan yihiin baad is leedahay ciidihii markaad yarayd iyo ciidaha imika ee ciidaha hore iyo kuwii waqtigii la yaryaraa iyo maanta ciidahan maanta jira waxay ku kala duwan yihiin dhowrta fannaan baan ahay kow dee ciidahaasi ciidda madadaalo badan baan sameynaa oo waanu jabuuti haddaan nahay telefishinka ha noqoto sidayda kale ha noqoto ama heesahayga aniga waxa ii gaarka ha noqoto waa ciidahaasi waxa ay iga kala duwan yihiin maanta fannaan weyn baan nahay dee shalayna waxba maan nahay
runtii heesahagu aada bay u tiro badan yihiin laakiin waxaa cajiiba heesaha maxamed wardi fanaankii weynaa ee soodaanta oo aada runtii heesihiisa soo cusboonaysiisay bal inoo soo qabo mid ka mida heesaha soodaanta waa runoo heesaha soomaaliga maadaama ay ku heeseen fanaanin badan aniga waxaan jeclaysay lafteeda in heestaa soodaaniga aad iga codsatay inaan ku heeso oo jawiga aan wax ka bedelo aada iyo aad heeska aan jecelahay inaan uga heeso waxa weeye cطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي لي لي لا لا ما تخجلي يا سمح أقول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي
ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشت قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي خلاص كبرت عليت 19 سنة خلاص كبرت عليت 19 سنة عمر زوال عمر الغرام وعمر المنى عمر زوال عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا جنات حبنا تبكي الأميرة والبديع قلبي أنا ما تخجلي يا سمح قول استعجلي ما تخجلي يا حلوة لول استعجلي عطشتي قلبي كل يوم تجملي أديني كلمة وسامحيني وطولي
ugu dambeyntii iyaad halkan ay odhan lahayd ciid wanaagsan waxaan salaamayaa hooyaday saynaw cabdi ibraahim oo soomaaliya joogta caruurtayda labada bahoodba ee toddoba-iyo tobanka qof aan u bixiyay real madrid tobankayga hablood iyo toddobadayda ilmoodba waan salaamaya iyo hooyadood dhammaan waan salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda meel kastoy joogaan waan wada salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr aad aad baan kuu salaamaya adiga ahaan si gaar ahaan sagaal mustafa xasan nuur waan ku salaamaya aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed alta ayuu ahaa oo ku sugan jabuuti islamarkaasina heestaasi suudaaniga inoogu luuqeynayay dhagaystayaal ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale kullu caam wa antum bikhayr
alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey cashay laysma dhaafayo ciidan adaa hadhay maye heestii ay gabadhan inkastooy tiri en, ah, de- hooyadayba soomaaliya haye de haddayba maaragtay waata la leeyahay markuu qofku afkiisa kaad afkii hooyo dhulkii hooyo ciiddii hooyo wax waliba hooyaa iskale haye marka afka marti kuma aha laakiin inay heesta hibanuuro qaaday haye war intaas waa hadlaysa anna waxaan kusii jeeday sidee hibanuuro qofan adiga aheen uu kuugu dababaray Haye.
heesaheedii haye waxaan rabaa heestii ay qaadan laftigeeda Haye.
inaan anna qaadon ku celiyo bal waa kaa intaan kaa doonayeyba Ee.
caawa waa intaas waa intaasoo maaha Ha.
bal ii kaadaan isku daya anigana qofka marka imtixaan uu galayo ama uu challenge ku jiro ma sahlan haddaan marka wax qaldo oo qaabkii aan heesaha hibe u qaadi jira haddaan u qaadi waayo hayla yaabin beertayda lasoo galay waan kugu qaadanaynaa haye beertayda lagu jiraa marka fadhii ma yaallo kalgacayl ilay nigama suule naftaydan samirirahdaa sariya hoos sariya hoos wuxuugu sheegaa kolkaan taladayda siiyo iyadoo anigu saluugin kaa siistay bay igu tiraa ha haye beertayda makeeriyada waa lagu jiraa weli
caashay halka horta adig laguguma soo geli anigu karo waxba maan samayne haye sababta adiga lahaaye Haye.
sagsaga intaad ka dayso Haye.
sidaan doonaya garao sidaasay igu tiraa caasha sidee baad wax leedahay Haye.
meel saraadna gaadhsiisay may beertaydaa lagu jiraa haye caawa biirkii baaba iga tegay in yar laakiin waan soo noqnoqonaya soo maha aad su-aashuu igu yiraana mid wayaan wayaan suuragalaho intaad saymaha jacaylka adigu isahamisabaad sidii sabigiyo dhallaanka afkoodii igu sabaysa halkaasaan ku joojinaya ismaaciil caasha caawo sidaad u dhigtay welibana Haye.
laakiin hal su-aalan ku weydiiyey inantan iyada qudheeda ma ma ansixisay dad badan baa jiroo heesaha hibaqa qaarkoodba meel bay dhigaan Waa gartay.
inantan ka war iyada maya waxaan ku qaadanayaa jacaylka hibanuure u qabto Cad.
jacaylka hibanuure u qabtaan ku qaadanaya iyo seer iyo seerahaaga inay soo gasho iyo inay seerahaygii soo gashay maya qof seerahaagii soo gala looma dulqaato Yeah.
laakiin jacaylka hibanuuran ku laakiin dee qofka qaadanaya hadduu seerahaaga soo galo lafkiisa waa qof ku doonayo ku jecel wax- laba qolo qolo duulaan kugu ah iyo qolo ku jeceloo kugu dayataba way dhici kartaa oo martisoorkaaga oo jecel martisoorkaaga jecel marra waay marka qof la xisaabsado haddaad noqotid taa qudheeda waxay ku jirtaa meesha marka hiba nuurana aad baan u salaamaynaa ciid wanaagsan baan leenahay sidoo kale hiruud fanaanadeennaana ciid wanaagsan baan leenahay ciid mubaarag ayaan dhammaantood leenahay hibanuura gabadhan fanaanada ah iyo adigaba ismaaciilow iyo dhammaan dhegaystayaasha mar haddii een, aan u dabaaldegayno ciiddii barakaysneed ee carafa kaftanka iyo sheekada noo furan wax waliba un ku hadalno oo aan dhegaystayaashu ay ku ciidaan un Een- ujeedaan ciid ahayn male laakiin adiga qudhaad wax kaa iska soo raacdeen hiba nuura waa barnaamij o dhan ismaaciilow haye hibanuura allaha xafido markii ugu horreysaan dhegaysto anoon arkinaan macnaha aan shaashadda ka daawaday soo noqoado nabada soo noqoado nabada markaasaa waabay dhex gashaaba Haye.
macnaha soo markaad wax maqlaysa hadda dhegahad iga maqlaysa soo ma aad jirkaan ka maqlaaya hibanuura codkeeda haye Een, guri nagu dhegana waxaa laga shidi jiray een, shaashad weyn oo- oo lacag lagu daawado marka annaga maadaama deris aan nahay albaabkan baan furnaa luuqaasun baan ka daawan jiray marka inta dadka loogu talagalay ay ka soo maaragtay dhammaystirmayaan oo nambar fiican uu soo gelayo ay meesha soo fariisanayaan oo filimkii la rabay intaan la shidin kusiisuga kusii sugaa loo shidi jiray anoo guriga kusii jeeda ama howl hooyo iyo ama aabba ii diran oo al- labadaba allah u naxariistay anigoo haya soo naqoado nabad markaan maqlo wax alla waxaan haya intaan saas u firdhiyo aan ordisa sii dayn jira markaasaa intaan hore u fariistay telefishinkan hoosta ka galaan aad u dhegeysan jiray macnaha u- u u daawan jiray wixii xilligaas ka dambeeyey hibo codkeeda meeshuu ka soo gala waa dhex maraa waa dhex maraa mana garan karin ugu dambayntii marka waxay gaartay qofka aa raba inuu imaslaxo ama anuu xaaladda igu xuntaa inuu iqaboojiyo markuu rabo hees huban baa la ii shidaa heer aan gaaray anigoo xamar jooga oo xilli adag lagu jiro inaan ilaahay ka baryey ilaahow hibanuure indhaha ii saar haye ayadoo nool ma is aragteen daba waxaana gurigeeda cam- cambaabur ku soo cuninba waaw ilaahay wuu aqbalay waaw mar haddaad minasoorana ugu tagtay dhowr jeer oo aad is aragteen iyadana halkan noogu timi halkanna inoogu timi oon weliba aan gabarna ku sansaday gabadhna aad ku sansatay miya ha gabar bana uu ku sameeyey oo magaceeda aad u bixisay magaceedana bixiyo hiba oo weliba magaca dambana way wadaagaan waa hiba maxamed iyo hiba maxamed Dee waxaan ku idhi xidhiidh badan baa ka- xidhiidh badan oo qoto dheer bay ka dhexeeya Aad iyo caashay aad, adig aad iyo iyo hibo aad, aad iyo aad, aad iyo aad, marka aad iyo xaq baad u leedahay inaad tiraahdi seerahayga yaan la soo gelin hiba la ima daafi karo intaas ayaanan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o eeda ugu tala gashay dabaaldegga munaasabadda ciidda udxiyaha ee maanta
waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ciida ciida sidii eebbahe yidhi ummadii u soonte amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida sidii eebbaheen yidhi ummadii u soonte amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida ciida ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin waxaan ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin waxaane ciida ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin waxaane ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin waxaane ciida ciida
mar kale dhammaantiin dhegeystayaal waxaanu leenahay ciid wanaagsan heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanayay laanta af soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulan dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin waxaane ciida waa ayaam faraxlo waa ayaam faraxlo ehel iyo